wasaaradda gargaarka iyo maareynta musiibooyinka maamulka jubbaland ayaa deeq raashiin u qaybisay qaar ka mida qoysaska barakacyaasha ee ku nool degmada ceel waaq ee gobolka gada taasoo ay soo dhiibtay hay-adda boqor salmaan deeqdan oo isugu jirta raashinka noocyadiisa kala duwan sida buur bariis baaste iyo timir ayaa loogu talagalay dadka ay abaaruhu saameeyeen ee ku nool degmada ceel waaq qaar ka mida mas-uuliyiinta degmada ceel waaq ayaa ka waramaya deeqdan lasoo gaarsiiyey iyagoo u mahadceliya wasaaradda gargaarka iyo maareynta musiibooyinka maamulka jubbaland
dowladda jubbaland oo soo gaarsiisay baahida badan ee deegaankan ka jirtay oo qaadadhab badan oo wasiirada golaha wasiirada xildhibaanada ay ka qaybiyeen oo baahida ay gudbiyeen baahidaasoo dowladdu ay kusoo jawaabtay oo gargaar lasoo gaarsiiyey degmada ceelwaaq gargaarkaas oo ah dhowr nooc isugu jir raashiin bariis iyo bur iyo sakar iyo saliid iyo baasto ah gargaarkaas oo hay-adda maareyntii masiibooyinka ay soo gaartisay degmada ceelwaaq waxaan u mahadcelinaynaa dowladda jubbaland oo qayladhaankii aan qayladhaanka aan gaarsinay ka soo jawaabtay oo raashiin deegaanka soo gaartisay ayaan u mahadcelinaynaa mahaddi kale waxaan u mahadcelinaynaa xildhibaanada qayladhaanka sameeyey qayladoodii dhowr bilood qaylinayeen ay dhahayeen baahida deegaanka ku jirto oo nooc walba ah xagga biyo xagga cunno nooc walba baahida ku jirta ay u qaylinayeen qayladaasoo laga soo jawaabay kalan baan u sheeganaynaa hayadaha samafalka ah waxaan leenahay ceelwa waa nabad cid kastaa waxa ay hayso iyo waxa dadka ay u qaban karto inay u qabato oo ay tahay amni ma u kaleen muxuuaha kaleynan sidaan muxuuaha u bixinaynaa waxaan leenahay ceelwaq nabad weeye hayadaha samfalka ha yimaadaana kuwa joogana si hufan bay u shaqayn karaan ha laga shaqeeyo wasaaradda iyo hay-addii ka shaacsaday raashinka raashinka qoys ah ee maanta saarayna waa u mahadcelinaynaa kuma filno baahida ee halka taallo laakiin waxay calaamad u tahay dad tabaalaysan oo magaranaysaa dhiban in muxuu ahaa ay dabku sitaan waa arrin magaranaysaa muxuu ahaa guul iyo horumara waa bariis shan nooc waa bariis waa sokor waa baasto iyo saliid iyo bur sidaas la'alligeed haddii la isku daro waxay noqonaysaa soddon iyo lix kiilo marka dhibaatada jirsanteed wax badan bay u taraysaa marka sidaas la'alligeed waxaan leenahay cid kastoo ama hayad kasto ama maxaad tidhahdaa muxsiniinta dhaqaya maxaad tidhahdaa ganacsatada dhammaan ciddii wax ka geysanaysa oo degmadan wax u qabanaysaa bini aadana wax ugu qabanaysaa waxaan leenahay soo dhowaada wax siriida kuma xirna degmada way iman karaan sidaas la'alligeed waxaan leenahay soo dhowaada insha allahu tacaala aad baad u mahadsantihiin waxaan uga mahadcelinaynaa si gaar ah wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka jubbaland deeqdan ayaa wax badan u tari doonta dadka ay abaaruhu saameeyeen kuwaasoo wajahaya xaalado nolol xumo